kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka qoyska oo toddobaad waliba habeenka arbacada aad ka dhagaysataan laanta af soomaaliga ee v o a waalidiinta soomaalida ah ee ku nool wadamada yurub ameerika iyo astareeliya ayaa qaarkood caruurta ula guura dalalka afrika iyo kuwa islaamka iyaga oo rajo ka qaba in ilmahooda ay u helaan barbaarin ku salaysan hab waafaqsan diinta islaamka iyo dhaqanka soomaaliyeed iyo in sidoo kale ay caruurtoodu bartaan ku hadalka afka soomaaliga haddaba waalidiinta soomaalida ah ee ku nool dalalka galbeedka ma ka midha dhaliyaan rabitaankoodaas ah in caruurtoodu noqoto kuwa ku barbaarta diinta islaamka iyo dhaqanka soomaaliga kuna hadasha afka soomaaliga waa qodobka aanu toddobaadkan iyo kuwa soo socdaba kaga hadli doonno barnaamijkan qoyska toddobaadkan waxaa barnaamijka noogu marti ah iimaan maxamed ciise oo isaga xaaskiisa iyo laba caruur ah oo uu dhalay degay magaalada nairobi ee dalka kenya iyaga oo kasoo guuray dalka britain oo ay muddo dheer deganaayeen waxa uu igu bilaabayaa halka uu soo maray ka hor inta aysan iman dalka kenya somalilan baan joogay laba sano aan deganaa hadda waxaan usoo wareegay nairobi hadda muddo hal sano aan nairobi aan joogay marka bal waxaad ka warantaa xaggee kasoo wareegtay waxaan deganaa anigu london waqooyiga magaalada london halkaasaan ku noolaa adigu markii xaalado badan aan qiimeeyey siiba xagga carruurta iyo dhibaatooyinka hadda kasoo kordhay ayaan go'aansanay inaanu dhinaca iyo somalilan aanu markaas u guurno saasaan kaga soo baxay marka waa waa su-aashaan rabay inaad yaro faahfaahiso marka bal adoo yaro faahfaahinaayo waxaad aniga iyo dhegaystayaashaba la wadaagtaa duruufaha kugu khasbay in dalka britain oo aad muddo deganayd inaad kasoo guurto oo aad hargeysa timaado haddana aad nairobi u guurto bal anigii dhegeystayaashana la wadaag sababaha ka dambeeya ama ugu waaweyn horta waxyaalahan hadda aniga igu kalifay waa waxyaalo ay ama arrimo dadkao dhame ay wadaog yihiin qurba joogo ama ingiriis ha joogaan ama yurubta kale ama maraykan ha joogaan waxa ugu weyn waxa weeye horta dadka waxaynu haysanaa ugu qaalisan ama hantida ugu weyn aynu haysanaa waa ubadka ama carruurta yaryar marka markii aan eegay carruurta yaryar ee halkaa ku kortay ku dhalatay ee ku kortay waxaa ii soo baxay in waxyaalo badan oo ay jaanis ah oo dhinaca diinta dhinaca dhaqanka dhinaca ixtiraamka waalidka inay in badan kaga habboon yihiin kuwa afrika jooga markaan ku quduro qaatay waxaan arkay dad badan oo carruuro badan meesha ku dhalay oo qaarkood ay carruuro sii leeyihiin waxaan arkay qof ama nin ama gabadh ka odhanaysa hooyaday ama aabbahay magaalada dhinaceedu ku nool yahay laba sano iyo sanadu maan tigin maan soo booqan maan arag markaad weydiiso habaryaraha iyo faamiligi ka waran kuranaya aniga waxba dadkaad sheegayso ma ma aqaano only a hooyada iyo aabahay baan aqaano iyagana waanu iska kala tagnay marka waxyaalo badan oo noocaas eegay waxay soo baxday inuu noqonayo qofku qof hoosta daloosho dhaaminaya macnuhuna maaha inay carruurta jaamacada ka baxaan inay oversport tagaan inay meherla tagaan macnuhu waxa weeye inay dad principleski ama valueski islaamka iyo dhaqanka soomaaliyeed iyo kii afrikaanimada iyo kii dhinac walba inay wixii dadku ay carruurta haysato o ay ka muuqato weeye marka waxay soo baxday inaan ahayn meel sii ku habbooneyd inaan halkan carruur ku koriyo sababtaasa waxyaalo fara badani waa jiraan oo hadda aanan de halkan kusoo koobi karin laakiin waxa ugu muhiimsan waxa weeye xataa waalidnimadeydii baan arkay inaanan qiimo yeelanayn marka hadhow carruurtaas ay meel gaadhaan imise carruuraad la soo guurtay anigu hadda laba hadda laba yarar baan haystaa waxaad sheegtay inaad hargeysa laba sano kusoo haysay haddana aad nairobi u wareegtay maxaa taana kalifay wallaahi waxa kalifay aa shalay marka aad family dhan oo deganaa waddan ay iyagu dee advance wadamadan horu maray lagu sheego oo waxyaalo fara badan oo facilities ama waxyaalo dee dadku ay u baahan yahiin fara badan laga helayo marka aad intaad soo kaxayso aad famigii geyso waddan kale oo dhinaca markaasi waxyaalahan dee ay dadku inta badan u baahdaan uu ku yaryahay ama waxbarashadu ay waxbarashadii ka hooseyso caafimaadku ka hooseeyo wax waliba ay markaa waxaa markaa noqotay in haddana ay meeshii janis kale carruurtii iyo faamigii ay ka muuqatay marka meel meeshiina laguma noqon karo dee taasi meesha sale kasoo carartay inaad haddana maanta dib carruurtii ugu celisaa waa caqli xumadtii ugu weyneyd marka haddana markaan dib u qiimeeyo xaaladdan dib u egnay waxaas midnimada meel halkana ka yara xoogay arfaansan dhinaca tacliinta iyo waxbarashada oo de xaggiina ku yaro dhow oo facilitieski iyo imkaaniyaadkii iyo wixiina ay yaaliin oo africana ah oo wadankiina laba saacadood u jira culturekii iyo dhaqankii iyo diintii iyo wixiibana ay yaaliin marka adigu saasun bay ku timi inaan markii dambe haddana halkan aan sahan ku imaado dee waad moog tahay cashay dadka soomaalida waa waa dad reer guuraha weli geedigii baa dadka dabada hayaa waa iska dhaqanaynu iska leenahay qofku markuu meel uu ku qanci waayo in haddana meel kale tijaabiyo waa gartay waxaad sheegtay inaad dalka ingiriiska aad ka soo tagtay hargeysa aad soo degtay hadda nairobi aad joogtaa marka nairobi markaad fiiriso qudheeda waa dal kale oon soomaaliya ahayn oo soomaali inkastoo ay degan tahay haddana looga badan yahay iskuulladii iyo meel walibana dad kenyaana oo af sawaaxili ama ingiriis ku hadlayaa jooga fursadda halkaa ku jirta ee caruurtaada iyo adigaba ugu jirta ee aad dareentay maxay tahay wallahi fursadda ugu jirtaa horta ugu weyni waxa weeye sidii anigu waddankan joogay ingiriiska curriculumka ama waxa la yahdo manhajka laga dhigo waxyaalo badan oo aan dhaqanka diinta islaamka iyo taa dhaqankeenna caadiga ahaa ee soo jireenka midna aan ku habboonayn baa laga hirgeliyay in badan baa laga dagaalamay markii aan meesha joogay jaaliyadu waa ka dagaalameen inkastoo jaaliyada soomaalidu ay aada dadka ugu dagaalka yar ahayd haddana jaaliyadaha bakistaaniga bangaladeeshiga xataa jewishka ama yahuudda inkastoo iskuulla gaara bay ugu leeyihin haddana waa laga dagaalamay arrintii markii dambe waxaa noqotay inay dawladdii ay markaasi ilaa baarlamaanka ka ansixisay oo si rasmiya manhajkii ay waxyaalo badan oo dhaqankeena iyo diinteenaba ka hor imanaya lagu daray oo uba qeyb ka yahayba ilmaha wixii lagu barbaarinayey oo ilmihii yaraa oo shanta sane jiray laga dhaadhicinayo oo lagu ababinayo inuu isagu wuxuu doono uu markaasi noqon karo oo xataa wixii ilaahay uu abuuray rasmiga ahaa uu ka weecan karo taasina waa dhibaatada ugu weynee runtii meesha taallay marka taa halkan laakiin kenya hadda iskuullada dhigtaan wax khasab ah oo carruurteyda ku khasbaya inay waxyaaba noocaas iskuulka loogu dhiga ma jiro valueskii iyo dhaqankii faamiliga ahaa iyo inuu ilmahaas qofku ka mas-uul yahay oo cidda koowaad ee ilmahaasi uu marjaca u hay uu aabaha iyo hooyada yahay oo weli qiimeyntii waalidku ay taallo xataa dadka afrikaanka ama kenyaatiga ay haystaan ayaa iyaduna ka muuqataa oo ay xataa mararka qaarkood sanayso soomaalida way kaga dhaqan adag yihiin bal waxaad ka warantaa isbeddelka hadda aad ka dareentay carruurtaada yaryar muddadii dhowrka sano ahayd ead hargeysa iyo nairobi aad la joogtay maxaa dareentay markii horeba ilaahay subxaana watacaala go-aanka wii waafajiyey shaksiyan aaminsanaa ayaa wuxuu ahaa in carruur haddii halka ay gu dhalato muddaan joogay anigoo aan carruur lahayn oon deganaa marka waxaan dareemayaa hadda nairobi waan ku dareemayaa iyo hargeysada markaan joogay vaaligii ama qiimihii aabbaha iyo hooyanimada ayaa horta buuxsamay oo aabe waxaa xasuustaa kelmadaha xasuusta waxaa kamid ah afar sano iyadoo jirta ayaa waxaa ugu biloobay unfair macnaa waxaad samaynaysaa cadaalad maaha waad garan karaysaa ilma afar sano jiro oo markaba kule waxaas cadaalad maaha iyo sidanaad ii gashay waad soo eegtay iyo waad imaagtay iyo waxwey hadda waa waa la canaantaa salaadaa lagu loo kiciyaa labaduba salaadii fiican tukadaan marka anferti baad waxaad istiri waxa soo socday webiga yaa weyn
ha anfer taas waxyaalahay ugu daradbeeda afar jir anfer ku leh maxaa markuu hadhoweyn adana kasoo bixi kara waad garan karaysa waad qiyaasi karaysa waa tahay suurtagal ma tahay inaan la hadlo qoyska intiisa kale intii suurtagal ah wallahi hadda waxaan filayaa dee waa iska ciyaal laakiin maryamo oo kale ayaa hadda ila fadhida oo halka agtiga joogta maryam waad la hadli karta haye assalaamu calaykum wacalaykum assalaam magacaaga maxaa la yidhaahdaa maryam maryam ayo maryam imaan maryam iimaan maryam imse jir baa tahay sideed jir sideed jir baa tahay haa nairobi ka waran wuu fiican yahay ma ka heshay haa waan ka helay hargeysana haa waan u xiisay waad u xiistay hargeysa haa af soomaaliga yaa ku baray aabbahay muxuu ku yidhi ma bata buu kuu dhigay mise isagaad ka maqmaqashay intaad ku hadlayso waan ka maqlay markaad hargeysa imaanaysay iyo nairobi ka hor af soomaaliga ma ku hadli Ah.
jirtay maya ma ku hadli karin hadda laakiin waad baratay haa hadda waan baray maasha allah iskuulka iskuulka fasalkeed dhigataa hadda nis yaa fo nis wuxuu- wuxuu yaa fo baan jiraa marka iskuulka aad dhigato Ah.
ma jeclaysatay iskuulka aad dhigato hadda haa maxaad ku jeclaatay macalimadda waa waxayna siisaa waxayna siisaa sagifti haye hadiyad haye taasaad ku jeclaatay haddana haye waxaan u guuray hadda maanta holidaygii uu endgareeyey so waxaan u guurayaa fo maanta waa waa first daygaygii maasha allah maasha allah maryama soo weynow yaahe af soomaali fiican adigoo ku hadlayana waan iswaraysan doonaa mar kale haye dheh haye
waa dadaashay maryam
maxaad rajaynaysaa saddex sano hadda kadiba laba sano shan sano hadda kadiba inay maryamo noqoto wallahi de insha allahu tacaala waxaan u rajaynayaa kolley in dee ay waxbarashadeeda iyo dhinaca maadiga iyo dhinaca diinta waktigay jaamc ka hesho inay labadaba insha allah meel baax ka gaadho
intaas ayaan dhegaystayaal toddobaadkan kusoo koobaya barnaamijka qoyska oo uu marti iigu ahaa iimaan maxamed ciise oo isaga iyo qoyskiisa ay u guureen magaalada nairobi ee dalka kenya isagoo rajo ka qaba in carruurtiisa ay wax ka bartaan dhaqanka soomaaliyeed kuna hadlaan afka soomaaliga kuna barbaaraan diinta islaamka toddobaadka dambena waxaan barnaamijkan dhegaystayaal idinku maqashiin doonaa sheekooyinka waalidiin kale oo ka guuray dalalka galbeedka iyo wixii ay la kulmeen haddii aad jeceshahay inaad sheekadaada la wadaagto barnaamijka qoyska fadlan nagala soo xiriir somalia at v o a news dot com adigoo ciwaan uga soo dhigaya barnaamijka qoyska intaan mar kale kulmayno waa cashe ibraahim aadan oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo